hogaaminayo gacan ku dhiigle cabdirashiid nin la yidhaahaa oo ka noqday wasiirka degaan maamulka jubbaland waxaa weye ciidamo uu watay ayaa soo galay degmada banasxaawo waxaa weeye marka ay degmada soo galeen ciidankii joogay degmada iyo istaafyadana degmada iyo ciidankan oo weerara degmada soo galay waxaa weeye waxaa waxay sameeyeen qaab weerar inay degmada kasoo galaan innagu maadaama aan ahay mas-uuliyiinta igu sarreysay gobolka oo joogay iyo maamulkii gobolka waxaan door bidnay inta shacabka iyaga iyo waxaa weeye degmada baladxaawa dagaal ka dhici lahay in waxaa weeye aan ciidamadii degmada joogay iyo ragga mas-uuliyiintaba aan magaalada afkeeda ugu soo saarnay degmadii waxaan ku guuleysanay in dagaalkii uu hogaaminayay iyo abaabulka uu waday in annagu aan dejinno si aysan halkaasi colaad dagaal aysan ugu dhicin haddana ciidankiisii ayaa ku sugan degmada waxay waxaa weeya waxay dhibaato u geysteen shacabka ee ku sugan degmada waxay dhibaateeyeen ganacsigii ku socday degmada waxay dhibaateeyeen amnigii ku jiray degmada waxaa weeye degmada balaxaawa dhibaatadaas ayaa hadda ka jirta waxaan rabaa marka inaan dowladda federaalka iyo maamulka jubbalandba aan ogeysiiyo ninkan oo la og yahay inuu yahay nin gacanku digle ah inuu dhibaato hore dhibaato badan ka geystay gobolkan dhibaadad badan uu ku leeyay gobolkan oo ilaa hadda maxkamadaha dacwadiisa ay taal haddana waxaa weeye uu rabay in dhibaato uu haddana dalkii iyo shacabkii deegaanka uu waxaa weeye uu gaarsiiyo balse annagu aan ka hor tagno waxaan rabnaa oon waxaa weeye aan sheegaynaa haddii arrintan waaye oo ninkan waxaa weeye shaksiga oo deegaankaana dhibaatada ku haya tilaabo laga qaadi waayo waxay noqonaysaa in uu colaad geliya dadka deegaanka dadka isku laaya qabiil iyo wax laga soo gudbay uu abuurto meesha la raba in hore loo socdo dowladnimo la raadiyo iyo maamul wanaagsan intaba ilaa haddana carada ilaa haddana waxaa weye way degan tahay
xildhibaane dhulkaas way ku iminka degan tahay mas-uuliyaddanada mas-uuliyaddanadaay ku degan tahay iyo waxaa weeye dulqaadkanaga ayay ku degan tahay balse waxaan codsanaynaa oon rabnaa oon rabnaa inaan u sheegno dowladaha dariska iyo dowladda federaalkaba nin shaksi eh oo la ogyahay inuu yahay gacanku dhiigla mm, waxaa weeye dacwadiisana ay taalla maxkamadaha adduunka iyo kuwa localkaba ay taalla inuu soo weeraro degmo ay mas-uuliyiin qaran ay joogaan maamulkii gobolka uu jooga maamuladii maamulkii degmada uu jooga iyo ciidankiiba amniga ee degmada uu jooga in uu soo weeraro kana soo weeraro degmada doolow waxaa weeye waa wax aan runtii aan loo dulqaadan karin xildhibaan cabdifataax
waa wax u baahan in dowladda federaalkana ay ka hadasho xildhibaane iminka adi halkeed ku sugan tahay
aniga waxaan ku suganahay eh, waxaa weeye guri aan ka deganahay magaalada beled xaawo ee afafkeeda hore aniga iyo ciidankayga iyo maamulkii gobolka iyo ciidankii degmada beled xaawo halkaas ayaan ku sugannahay bulshadii deegaanka way soo bannaan baxday Eh, eh, wuxuu ninkaani uu sameeyey in uu xiriirkii isgaarsiinta uu jara iyadoo aan ognahay tillaabadaas in lagu yaqaano al-shabaab marka ay rabaan inay weerar geystaan marka ay rabaan inay wax fuliyaan inay xiriirka ay gooyaan
Eh, waxaan aragtay in dabeecadihii shabaab ay lahaayeen inuu ninkan la soo baxay xildhibaan eh, marka laga soo tago eedeymaha culus ee ujeedinayso eh, eh, cabdi- cabdirashiid janan eh, marka laga soo tago eedahaas xildhibaane eh, xaggee eh, muxuu qorshihiinu yahay marka maadaama degmadii aad sheegtay inaad kasoo baxdeen
annagu qorshaanaga waxaa weeye in dadkan deegaanka aan dhibaato la gaarsiinin inaan colaad la abuurin in waxaa weeye xaqa in bad ay dhacdo waxa annaga aan ka hortaaganahayna waa waxa iyaga ah ilaa hadda aan ciidamadii hortaagannahay oon ilaalin hayno oo waxaa weeye degmadii ciidankii amniga ee degmada uu joogay aan bannaanka ugu keenna waxaa weeye inaysan dhibaato aysan dhicin qodobka aan ilaalinaynana waa ammaankaas dadka shacabka deegaanka aan ilaalinayna wey sida la ogyahay shaksigan ama ninkan la yidhaha cabdi haba yaraatee wax haba yaraatee nabad ama deegaan ama qabiil ama waxaa weeye nabad ama maamul haba yaraatee uu rabo inaysan jirin aan filaa waxaa weeye qaabkii nimanka argagixisada ay u dhaqmaayeen in haddana uu dhaqmahaayo sidaad la socota shabaab markay car- carrada ay soo weerarabaan ar- isgaarsiintay jiraan waxaa weeye dabeecaddii lagu yaqaanay al-shabaab ayuu hadda la yimid
wax xiriir ama la samayseen dowladaha dariska maadaama magaala xuduudeed aad joogtaan samaynay dowladaha dariska xiriir bay sameeyeen waa la ogyahay ninkaan muxuu ka shaqeynaya way ogyihiin iskaga bahaydheen magaalada waxaa weeye eh, ilaa haddana ma naqaana qorshihiisa balse annaga waxaan diiday waxaan diidana waxaa weeye in meesha uu dagaal ka dhaca dadka annaga dhexdiisana uu dagaal ka dhaca balse waxaa weye waa ninaan dad rabin deegaan rabin nabad nin nabadna aan rabin anigu baaqiyga ugu dambeeya waxaa weeye eh, deegaankan wuxuu hoos tagaa maamulka jubbaland waxaase xukuma maamulka jubbalandna dowladda federaalka intaba hadday arrintaani wax ka qaban weyso waxay noqonaysaa in dadku ay qabiil qabiil iyo waxaa weeye eh, deegaan deegaan lasu cuno ninkan wuxuu ka shaqeynaa waa intaa hadday dowladda federaalka arrintaanna tillaabo ay ka qaadi weyso waxaan waxaa weeye eh, dhibaatada koowaad iyo cambaaraynta koowaad dowladda federaalka ay qabsan doontaa waa inay kaba kala hadashaa maamulka jubbaland waxaa weeye waa in lagala hadlaa beesha caalamka iyo dowladaha dariska intaba